asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabi idmahayo aynu howlaha badan iskula eegi jirnay innaga oo wixii gooni inoo ah guwaar ahaan u eegi jirnay haddii eebba idmahayo tanna waa mid gooni inoo ah waxyaalaha goonida inoo ah waxaa ka mid ah dhulka waxaa ka mid ah dhirta ka baxda dhulka soomaalidu ay degto waxaa ka mid ah dhaqashada waxaa ka mid ah dhitaynta waxaa ka mid ah dhuluqsigii iyo lulashadii waxaa ka mid ah dhowrashadii iyo wax soo saarkii waxaa ka mid ah dhaqamada goonida inoo ahe sida ciyaarihii heelladii jiibtii walasaqadii wilwiladii iyo kuwo kale oo aad iyo aad u fara badan waxaasoo dhan waa waxyaalaha innaga goonida inoo ah amaba aan cidina inala wadaagin maadaama oo waxaasoo dhan ay gooni inoo yihiin dee sidaas darteed ayay xubnaha murtida maanta iyo mahmahaha iyo arrimaha ku gadaamanna ay gooni inoogu yihiin aanna ku hee ilaashanaynaa oo ay ku yihiin kuwo aynu gooni u leenahay ilaalo gooni ana waa inaynu ka qabanna wax mar haddaad adigu marka gaar ahaan u leedahay de waa inaad gaar ahaan u ilaashato wixii gaar kuu ah waa kuu gaar soomaalidu waxyaalaha ayna ku baraarugin waxaa ka mid ah qabyaalada qoysaska iyo qabiil jifooyinkaiyo heeraha way ku baraarugtay laakiin kumayna baraarugin qabyaalad guud oo qabyaaladdii afka ah oo qabyaaladii dhaqanka ah oo qabyaaladii hiddaha oo qabyaaladii soomaalinimada ah oo qabyaaladii anshaxa ah oo tii edabta ah oo tii akhlaaqda ah oo teennii asalka ahayda oo ciyaarihii leh oo howlihii leh wax ay ku baraarugtay oo soomaalidu weli ay xoogga saartay ama ay eegtay maba jiro xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe waxaa la yidhi nin baa la weydiiyey dumarka maanta jooga waa dumarka maanta jooga ma aha kuwii hore kolkaasuu waxa uu yidhi dumarka maanta joogaayey waa saddex bal macnee baa la yidhi markaasuu yidhi midoobaa habeendhalad saxa haye midna waa habaarsida heegan ah midna waa hanfade dhagala saddexdaasuu ku sheegay waxa uu yidhi midi waa habeendhalad saxa midna waa habaarsida heegana midna waa haddii eebba idmahayo hanfade falan ama hanfade waalan labadaaba waa loo istiic maali karaa saddexdaa qaybood ayuu u kala qaybiyey mid waa habeendhalad saxoo waa gabdhihii la yaqaanay ee akhlaaqdii edabtii naagnimadaba ka dhammaystiraa iyo hooyanimada midna waa habaarsida haddii ayaa idmahayo heeganaho mar walba way untaagan tahay meelay u socotii aagay boqoolo u tahayna dee ilaahay unbaa yaqaanee innagu ma naqaano ayuu yidhi waa labo waa midda saddexaadeh midna waa hanfade falan midna wuxuu yidhi wax walba ilowsan tahayba wayba ilowsan tahay wix hadda loo sheegay ilowsan tahay nooc tuuryo aha ku jirta si ay u socoto lama yaqaano adu qof waalan un ka soo qaad ruux miyir qaba laguma qiimayn karo saddexdaasuu ku sheegay isagii allihii waa kolley qolada maanta joogta innaguna waynu aragnaa dhaqamada inoo muuqda iyo waxa social media ka socda mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka ebe waxaa la yidhi madax iyo maataba madax iyo maantaba talo kuma midoobaan